bismillaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal hiraafayla haweybaha ka dhawaada sana qodobada warkaan hiraabnima idaaxadda rediw baydhabo hanshaanka door korona anteemarahaaya qorashihii dhismaha waddooyinka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay go-aano ha kubahi shiraha kudhihi magaalada baydhabo guddiga doorashooyinka heer federaal oo war ha ku saaray qoondada bilaanta ciidamada ciidamaha la dhiki waddooyinka waweyn ee magaalada dhuusmareeb akhbaraadka banaanka dhegaystayaal heraabnimaadun rediw baydhabo senhaitoy baanka door korona e b l f oo ku hadalay weerar laka qaaday gobolka anfarta iyo hogayaha difaaca maraykanka oo la kacadaad yahay shaacinta warbixinta weerarkii al-shabaab ee mandhabay ee kenya hiraafayda dhegaystayaal waybo hiraabnimo arbaa-ew taariikhdana iyo eetaha tumiyo kowka bilasiyeedaad labada kun labaatiyo kowka intaasi wahna qodobadii warkaan hiraabnimo idaacadda rediw baydhabo hanshaanka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faah-faahsan warkan anagoo siciideh ayaan taasiin ku jeedyahay hiraafayla dhegaystayaal antemarahayta qorshihii dhismaha waddooyinka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay faahfaahinta qodobareedkan waa inin sii dhammaystiraya saaxiibkay maxamed cali yunis juuriye tumii toddobadii julaay ee sanadku madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen weli buu shidda dhikay waddooyin muhiimiga inisdareerowka dadka iyo baabuurta shidda dhikowka jidadkaas weliba kuu helyaayay madaxweynaha wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda federaalka soomaaliya gudoomiyaha degmada baydhabo iyo mas-uuliin kale oo ku tirsan dowladda jidkaasili shidda dhiki weliba ku koobanya afar kilomitir welibana markaasay bilow faylanhaye dhismaha dayacatirka jidadka magaalada oo burbursan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka baay maxamed jabriil oo la hadlay warbaahinta weliba usxaqiija inti dhowaan bilowda doonan dhismaha jidadkaas islamarkaana magaalada tartan kale jarta magaalooyinka kale ee wadanka may fadaane un waana hamigaynaya una oo iskaaladaana maamulka gobolkii degmada insha allah soomaali guud ahaan horumarahay way dhaqaaqahay dowlad goboleedyada kulijo dhanna welbi tartan langalahay may fadaane insha allah sanadlaha oo la tartamo magaalooyinka soomaaliya caasimadaha anka nadaafad badan ani baydhabo kow nagad waayo baydhabo lama mar caasimad eta markoomayba caasimadan etaa maamulka gobolka baay magaal madaxda gobolka baayo caasimadiiyo markoona mayba waa caasimadii oo dowlad goboleedka kumeelgaarka ee hata dowladdii dhan ka shaqeeya ay tuu marka magaalo oo eed qadiiminga oo eedun qurux badan oo may leerahay runtii magacii maamuuska lee geyga soomaaliya baydhabo oo baleera may leerahay saqiirka kase marka magaalada saasaytii infac wiin oo magac wiin maadaama una geeka maamulan anu uniinanti iyeeno qashin ama wasaq lahaata yacni nin cuntumoyti marka maaka dadaalana insha allahu tacaala anti iyo nagata guud ahaan soomaaliya magaaladanka nadiifsan oo anka horumarsan oo may leerahay wadooyinje iyo welwelba maadaama hata wadooyinkiina la dhasahay ayaamoon oo jidka laamagiiba la bilaawo la fadahayo istaraatiijiyadda welwelba la saaxay runtii maamulka degmada eed iyadan shaqeeyayaan amiingay maalan shacabka ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weliba kuweydiyaana su-aal ku saabsan ama la dhiso doona jidadka magaalada oo burbursan su-aalaas weliba kuwarsaana kan waalan i kan fiyaw jidadka magaalada iyo dayactiran helna walaayi ka dambeeyay burburkii dhexe ee dowladdii maxamed siyaad bare madilo kureew dhowr sana oo jidadka magaalada hoogaa yar dayactir laka sameeyey haanini burbur xoogle ka muuqda hadda
go-aano ah kubahay shir kudhihi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cali siciid fiqi oo shir gudoomiyaha shir lanku hadlaya amniga deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shirka oo kudhihi xarunta madaxtooyada koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ayaa weyba ku qeyb galay saraakiisha ciidamada dowladda oo ku mid ah taliyaha ciidamada asluubta maxamed cabdiraxmaan iyo saraakiisha ciidamada booliska militariga booliska militariga nabad sugidda koonfur galbeed iyo hang amisom shirkaha weybah diiradda la ka saaray sidii lansugu lahay amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed hanti la kaguda jira howlaha doorashooyinka islamarkaasina ciidamada iyo bilaabo doonan la dagaalanka ururka al-shabaab taliyaha qeybta lixdanaad ee ciidanka hooga dalka soomaaliyeed maxamed sheekh cabdulaahi cirow yoweyba use sheegay in shirkaha laka go-aami in la dardargeliyo howlaha amniga doorashooyinka deegaanada howlaha amniga deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weyba sidoo kale use hadalsha intaasi ka daray in haliskarahi in howlaha howlaha si wada jir eh iyo ciidamada howlgalada si wada jir ee ciidamada iyo onkufuliyan dhammaan deegaanada koonfur galbeed silanka horseeda falalka amni darro oo yajeystaan ururka al-shabaab
waxaa shir iskugu yimid wafdi ka socda amisom sna maamul koonfur galbeed oo uu gudoominayey gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed mudane fiqi taasoo looga hadlayay dardargelinta amniga koonfur galbeed isku xirka sna iyo amisom iyo sidii amniga doorashooyinka koonfur galbeed ka dhacay mustaqbalka soo socda iyo haddaba loo sugi lahaa isla markaas waxaa la gorfeeyey howlahaas baaxadda leh dhammaanna waa la isku afgartay waxaana la go'aansaday in laga wada hortago si isku mid ah noocyada ciidamada kala duwan amisom sna boliiska nabad sugidda iyo dhammaan maamulka gobolka iyo degmada inay iska kaashadaan howlaha amniga si loo horumariyo amniga iyo badqabka shacabka koonfur galbeed isla markaas waxaa la gaaray go'aanadii ugu dambeeyey ee ah in la dardargeliyo howlaha amniga koonfur galbeed laga bilaaba saacaddaanna hawshaas waa lagu dhex jiraa waana socotaa hadday ahaan lahayd amniga gudaha magaalada iyo in la bacsado shabaab meel kasta uu joogo hareeraha baydhabo meel kasta insha allah arintaas waa lagu guulaystay waana la meelmariyey waana socon doontaa insha allah shacabka koonfur galbeedna waxaan ka codsanayaa inay barbar istaagaan ama gacan siiyaan ciidamada amniga ka shaqaynaya si loo sugo amnigooda
hadalka taliyaha ciidanka booliska qeybta lixdanaad ciidanka qeybta lixdanaad ee hooga dalka yaha ka-idahi la shalay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay la kaqobaday shirran kudalay amniga guud ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo tan guud ee doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed meelwarka dhegeystayaal ku dhegeysta ay tan weli waa raadiyo baydhabo ee beledka baydhaba guddiga doorashooyinka heer federaal oo war ha ku saari qoondada bilaanta guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa war qoraa leh weybayo ha ku saareen qoondada bilaanta ee matalaada siyaasadda ku sheegayna in laga maarmaan iyo ee tahay in la xaqiijiye bilaanta matalaada dhabe oo iyo kuwa dhadan kuraasta labada agal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maadaama bilaanta matalan bulshada anku badan boqolkiiba konton konton boqolkiiba qoraalka ayaa laka sheegay in gudiyada doorashooyinka dalka iyo mas-uuliyad ku saaranta fulinta heshiis ku saabsan qoondada bilaanta ee boqolkiiba soddon ee baarlamaanka soomaaliya heshiiska ayaa hayaha in matalaada dhabe bilaanta soomaaliyeed iyo ku helan aqalka sare iyo golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa saari liiska musharaxiinta kuraasta agalka sare ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed abdi kaariye qoorqoor ayaa saari liiska musharaxiinta qaar ku mid ah kuraasta xubnaha agalka sare ee soomaaliya ee lakadoorada doona galmudug axmed abdi kaariye qoorqoor ayaa sheegay magacyada tumiyo lama musharax oo tartamo doona li ku mid ah kuraasta yaala galmudug ee agalka sare iyo sida neska begayin oo nesla tartamo doona musharaxiintasi koowa abdi axmed dhuxulow wayba la tartamo doone nuur xasan guutaale lama yuusuf geele ogaas wayba la tartamo doone daahir faarax faliidow sedax siciid siyaad sharwac wayba la tartamo doona maxamed daahir maxamed afar samsam daahir maxamuud wayba la tartamo doontee farxiya maxamed guure shan cabdixakiin macalin axmed wayba la tartamo doona ismahaan abdi xuseen lix duniya maxamed cali wayba la tartamo doona qadra cabdulaahi isxaaq madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa dibandhigi gudbiyowka musharaxiinta agalka sare saddex kursi oo ku mid eh wayba qaarasho hanqal teegahaya siyaasiyiin ku mid ah cabdi qaydiid iyo axmed ducale geelahaafa hilla dhowaan la rajeeyahay in bilaawata in magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ku bilaawta doorashada kuraasta agalka sare qeybta kokoyesa galmudug iyo wayba iidlan adkay amniga guud ee magaalada dhuusmareeb boqolaal askari oo lan xil saaray xaqiijinta amniga guud ee doorashooyinka ayaa wayba la dhikay wadooyinka waaweyn ee magaalada dhuusmareeb iyo goobaha lan astay iyo kudhiida doorashooyinka ciidamada iyo hamiin iyo maalin wayba iyo wadanaha baaritaano laka baarow amniga laka qiijow amniga guud ee magaalada dhuusmareeb iyagoona baaritaano shalgadiisan ka sameeya gaadiidka iyo bulshada qeybaheeda shalgadiisan ee wadooyinkaasi isticmaalo magaalada dhuusmareeb iyo hiligan wayba ku jira an diyaar garowga inka dambeey ee howlaha doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya wayban magaalada dhuusmareeb laku dareemahay jawi kuduwan sidii hore meelaha dhegeystayaal warkaasi ku dhegeystaay tan wayba idaacadda radio baydhabo ee biladka baydhabo akhbaraadka banaanka t b l f iyo ku hadalay weerar laka qaadi gobolka anfarta fallaagada ku dagaalamaas waqooyiga etoobiya ee tigray ayaa beenidii in iyo ku dambeyti weerar shalay laka qaadi haruna caafimaad oo kiyaalah gobolka anfarta meelaas oo yo ku dhimadeen kiyaraan tumiyo lama qof afeen hadale t b l f yowayba use sheegay in weerarkan kusa in wararkan ku saabsan weerarkaas yo-yin haano lakanaha islamarkaasina yo sheegeen in yo ku qeyb qaado doonaan siday baaritaan lanka sameeyi lahay weerarka kudhi xarunta caafimaad ee canfarta kiyaala hogayaha difaaca maraykanka oo laka cadaadihay sheegowka warbixin weerarkii al-shabaab ee mandhabay tumiyo siyeed bilood kadib weerarkii al-shabaab iyo ku jeysden saldhigga ciidanka maraykanka kalayin mandhabay ee magaala xeebeedka laamo ee dalka kenya yowayba hogayaha difaaca maraykanka loleit james laka cadaadiyahaye ingusa sheega shaaca ku qaada warbixinta rasmiga ee laku diyaari weerarkii al-shabaab ku jeysden saldhigaasay guddi hoosaadka kormeerka iyo dib uhabeynta ee koongareeska maraykanka ayoybaa jimaadi lahadhaafi qoraal andirena hogayaha hogay hoghaye astan oo laku codsaday inguusa weerarkaasi walku sheega qoraalka ayoybaa kale oo laka muujay in codsiyo tira badan landiri waahda difaaca ee bantkonga tan iyo bil janaayo shantii ee shantie ee sanadkii hore xilligaas oo hayti maalin al-shabaab maalintii al-shabaab weerarka hoogan ayuu la fiirsadeen ciidamada maraykanka ee ku sugan saldhigga mandhabay ee gobolka laamo ee kenya gudiyoosaadka kormeerka iyo dib u habeynta koongareeska maraykanka waybayo codsena hogaya waybayo ku codsena hogayaha difaaca iyo waahda bentgonga in warbixin kooban oo ka eedan baaritaanka iyo dib u eegista weerarkaas ayuu hagudbiyan ha gudbiyan bilaha socota ee sebtembar soddonshe gudoomiyaha magaalada new york oo iscasili gudoomiyaha gobolka new york andrew yawayba usageeka ka dhawaaqay in isku casili xilkii usan haaya new york markii dhowr dhowr bilaan iyo ka ceedayen inuusa hadgudbiyo ciidan foolhonkala kahi khudbad usa jeedi waana habandhigii telefishinka ayaa ayaa hawayba usa sheegay in marnaba macquulan hayna eedeymahan jeediyan bilaanta taasayna walboon ku jeerna yo eri lixdan iyo side jirka lixdan iyo side jirkan oo ku tirsan xisbiga dimuqraadiga yaa noqdee qofkii korey ee eedeymo noocan aan isku casila caasim ee gudoomiyaha gudoomiyaha new york arrintan ayaa koyti kudib ah markii heeraalyaha guud ee new york uusa sii dhiiha natiijada baaritaan laka ogi laka ogaaday inuusa cawaamo uusa hadgudubyo jinsi kala kahi tumiyo kow bilaan warkii dhegeystayaal hiraabnimaadu radio baydhabo ee beledka baydhabo aysan ku dhegeystaa sagantiya ninka egiya war ka dhegeystayaal saciid yaasiin jedyay jookarna farsameeya maanaala